deegaanka qaamqaam waa mid ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca waqooyi magaalada kismaayo waana deegaan uu ilaahay ku manaystay webi iyo beero waxaana bulshada intooda badan ay yihiin beereley waxbarashada deegaanka ayaa mid wanaagsan maadaama deegaanku ay ka jirto goob waxbarasho ee bulshada deegaanku ay wax ku bartaan inta badan fursadaha waxbarashada deegaanka kama faa'iidaystaan waalidiinta taas oo ay keentay bulshada qaybaheeda kala duwan in loogu baaqo inay ku dadaalaan waxbarashada taalo deegaanka gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil oo aan ku booqanay deegaankiisa ayaa wuxuu bulshada ugu baaqay in ay ku dadaalaan waxbarashada jiilka soomaaliyeed ee waxbarashada dhegaysanaya waxaan waxaan baaq ugu diri lahaa inay waxbarashada lagu dadaalo in wax la barto in maxaanku idhaahdaa aada loogu dhaganuglaado loogu jahaysto waxbarasho la'aan waa iftiin la'aan wey qofku hadduuna wax aqoonin waxba ma ma ma aha waxba ma qabanayo ma qabsanayo ma qaban karo laakiin markii uu waxbarto naftiisa iyo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa intaba wuu waa wuu anfacayo waxba u taraa marka in lagu dadaalo jiilka hadda ama taladaba gacanta ku haya waxa hadda talada ku haya waa waa wax aniga uun iga sii yar weeye oo wixii wixii aan dhalay uun lafaca iyo wax ka sii hooseeyo weye kuwaasaa maxaanku idhaahdaa inay hawshaas iska xil saaraan ku dadaalaan wax la barto sidaasaan yaan ugu baaqi lahaa qaar ka mid a bulshada deegaanka ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay tahay waxbarashada deegaanka iyagoo waalidiinta iyo carruurta ku nool deegaanka ay ugu baaqeen inay waxbartaan waxbarashadii iyo maaragtay macalimiintii iyo maamulihii waa isku xiran yihiin oo hadda wax maaragtay dhibaato ah kama jirto ilmaheen waxbarashadooda aaday u sarreysaa way fiican yihiin waxbarashadana dugsiyadii oo diiniga ahna aad iyo aad taa iyadoo noogu sarreysaa waa lix dugsi masaajidaha waa saddex tuulooyinka nagu xeeran annagaa ka weyn hataa buulogaduud maarata waxaan umalaynaa in annaga aan ka siidano deegaan baa nagu xeeran oo dhinac dhinac waxbarashada dhinac waxbarashada aad buu taa iyadoo noogu fiican yahay macalimiintii maamulkii kulli aad baan isugu xirana waa garta marka fariintaa u diri lahayd ardayda wax baranaysa maxay tahay ardayda wax baranaysa waxaan u diri lahaa oo fariin leh in maarata sida hadda ay yihiin isi kasii fiican in maarata dadaalka ay sii wadaan intaas hadalkaygu soo gabagarin assalaamu calaykum waraxmatullah in waxbarashada kor loo qaado waxbarashada si fiican wax loo barto aqoon la-aan waa iftiin la-aan qofka hadduu aqoon leeyahay wax la gelin kara ma leh hadduu aqoon lahayn wixii loo sheega ayuu qaadanayaa maadaama qofka aqoon xilligan xilli xun lagu jirto dadkana aqoon inay yeeshaan oo dhallinyarada ay yeeshaan iskuullada la geeyo ciyaalka lagu wacyigeliyo annakana aan ku wacyigelinno inay waxbarashada iskuullada aadaan maadaama ciyaalkii iska jiraan kuwo caseeya iska noqonayo kuwo meelaha iska wareegayo kuwo xoole iska raacayo inkastoo oo loo baahan yahay ciidan iyagaba i yihiin laakiin midda ugu horeyso waa ciyaalka waalidiinta waa inay iskuullada geeyaan waxbarashadana ay ugu dadaalaan maadaama oo loo baahan yahay deegaankan hadda deegaan weyn uu yahay dad aqoon leh uu ka soo baxo maadaama aan tartamada aan ka qayb qaadanno maamul goboleedka jubbaland lambar wan aan ka noqonno ma garatay inaa tayo aan u yeelno waxbarashada tayadaas marka yaa noola yeeli kara annaka lambar wan tal labaad waa inay noo yeelaan wasaaradaha waxbarashada ee maamulka jubbaland iyo kaqaas ahaan dowladda jubbaland waa inay taasna garab nagu siiso annakana waa dadaaleynaa oo dadaal fara badan iyo juhdi fara badan ayaan ku bixinaynaa xaafadaha ayaan tagnaa waa u sheegnaa ciyaalkii inay dugsiga la geeyo iskuulka in la geeyo
si kastaba haatee waxbarashada ayaa mid aad u wanaagsan iyadoo bulshada deegaanka dhammaan loogu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha taala waxbarashada deegaanka